ciidamada amniga ee somalilan ayaa xalay xarig u geystay cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan abees oo dhowaan lagu xiray magaalada hargeysa xarigaasi oo xarunta u dooda xuquuqda aadanaha ku taala hargeysa ee ku tilmaantay mid xadgudub ku ah xuquuqda hadalka wariyaha v o eda sagal mustafe xasan nuur ayaa haddaba warbixintaa nooga soo dirta hargeyso cabdiraxmaan abees ayaa ka mid ahaa koox abwaana ah oo ka qayb qaatay deminta colaadihii gobolada bari ee ka dhex waday waanwaanta habeenkii sabtidii wuxuu magaalada hargeysa uu kusoo bandhigay maanse ka hadlaysa xabsiyada somalilan oo uu sheegay abwaanku waxyaabihii uu kala kulmay ee uu kusoo arkay muddo kooban oo saacada ah oo uu ka xidhnaa mid ka mid a saldhigyada magaalada hargeysa meesha saldhigga koonfur waad aragteen waata dhexu bannaan wakhtigan oo kale hayd inan xanuunsanaysa oo ku xidhan silsilad oo saddex habeen ku xidhnay qabowga waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha kale ee inaga khaldani ilaa xagga hoose ugu hooseeya askariga hoose ilaa xagga u sarraysa sida uu nin walbaaba halka uu taagan yahay ugu jecel yahay inuu siduu doono ka yeelo waataan leeyahay doctoorkii idii sheegayey maalihiisa siduu maagan yahay moodisdiyatiisa ikhtiyaarku maamuli dalkani maanu ka xoroorin dhanka kale ciidamada booliska ee somalilan taliya ku-xigeenka iyo hogaanka ciidanka oo goordhoweed shir jaraa'id ku qabtay xarunta taliska ciidanka booliska magaalada hargeysa ayaa sheegay in abwaanku uu ku kacay falal ammaan darro kicin shacab iyo sidoo kale aflagaado ciidan sidaasi daraaddeedna isla maantaba ay u gudbiyeen maxkamadda iyo xeer ilaalinta sida uu sheegay afhayeenka ciidanka booliska somalilan faysal xiis sidoo kale taariiku markay ahayd labada toban bishii koowaad laba kun iyo sagaal toban ciidanka booliiska somalilan waxay soo heleen eedaysane cabdiraxmaan ibraahim aadan cismaan weerar koonada cabees kaasoo lagu eedeeyo inuu ku kacay falal adaabul nabadgelyo darro dacaayad iyo eedayn ugu geystay ciidanka booliiska la kala qaba waxaa caddaynaya waxyaabahaas uu sheegayaa inay yihiin arin hadda arin hadda la soo abaabiyey
hay-adda xuquuqal insaanka somalilan iyo xisbiga macaaridka wadani ayaa iyaguna cambaareeyey xadhigga lagula kaco abwaanada gaar ahaana abwaan cabdiraxmaan abees oo ay sheegeen inuu xaqu leeyahay inuu soo bandhigo fikirkiisa sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa